sabuuraddii sagaashan iyo labaad waa wanaagsan tahay in rabbiga lagu mahadnaqo iyo in magacaaga ammaan loogu gabyo ilaaha ugu sarreeyow iyo in raxmaddaada aroorta la muujiyo habeen kastana aaminnimadaada iyo in loogu heeso alaabta muusikada oo tobanka xadhig leh iyo shareeradda iyo dhawaaqa kataaradda waayo rabbiyow waxaad igaga farxisay shuqulkaagii oo shuqullada gacmahaagana waan ku guulaysan doonaa rabbiyow shuqulladaadu waa weynaa oo fikiradaaduna aad bay u mool dheer yihiin doqonku taas ma yaqaan kii nacas ahuna ma garan karo kuwa sharka lahu markii ay sida doog u soo baxaan iyo markii xumaanfalayaasha oo dhammu ay barwaaqoobaan waa in weligoodba la baabi'iyo laakiinse rabbiyow adigu waad sarraysaa weligaa iyo weligaaba waayo rabbiyow bal eeg cadaawayaashaada bal eeg cadaawayaashaadu way wada baabbi'i doonaane oo xumaanfalayaasha oo dhammuna way kala firirsanaan doonaan laakiinse geeskayga waxaad u sarraysiisay sida geeska gisiga oo waxaa laygu subkay saliid cusub indhahayguna waxay arkeen wixii aan cadaawayaashayda la jeclaa oo dhegahayguna waxay maqleen wixii aan la jeclaa sharfalayaasha igu kaca kii xaq ahu wuxuu u barwaaqoobi doonaa sida geed timireed oo wuxuu u bixi doonaa sida geed keder la yidhaahdo oo lubnaan kuwa guriga rabbiga lagu dhex beeray waxay ku barwaaqoobi doonaan barxadaha ilaahayaga oo weliba midho bay dhali doonaan iyagoo gaboobay oo waxaa ka buuxi doona muud wayna cagaari doonaan si ay u muujiyaan in rabbigu quman yahay isagu waa dhagaxayga gabaadka ah oo xaqdarro kuma jirto